بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaa duruustan iyo muxaadaraadkan idiin soo gudbinaya oo aad kala socotaan golaha dacwada www qardaawi com
mafaaciiluna ku xigto mafaaciiluna ku xigto mafaaciilun soo qabo waxaad tidhaahdaa mafaaciilun maxay ka kooban tahay haye noo sheeg wixii aan soo baranay watad majmuuca oo mafaa ah haye iyo haa saas dheh waxa waaye watad majmuuca awalka yaallo iyo laba sabab khafiifa waay mafaa waa watad majmuuca mutaxarikaan bacdahu saakin iyo laba sabab oo khafiifa cii iyo lun waa mutaxarik mutaxarik bacdahu saakin marka laba sabab oo khafiifa iyo waxaan haysanaa watad majmuucaan haysanaa haddii marka labadoos labada sabab ee khafiifka ahi aada watadka majmuuca ka hormariso labadeedoo iswato watadka majmuuca ka hormariso maxay noqonay kelimadii ciilun mafaa ma kelima mustacmalaha mise waa hayr mustacmal waa muhmal waa kelima muhmala waay hayr machuuda waay markay sidaa noqoto waxaan ku bedelanaynaa kelimo mustacmal ah oo machuudahoo la yaqaano oo laba laba sababoo khafiifana ay horeeyaan watad majmuucan oo gadaal yaallo maxaan odhanaynaa mustafcilun baan leenahay waa kaas wey mus waa sabab khafiifa taf waa sabab khafiifa cilunna watadka majmuuca oo aakhirka yaallo waayo musta- mustacmala soo ma aha kelimadaasi kow kaa waxaa noogu yimid mafaaciilun hal wasan oo mustacmalan ka haysanaa wasan kalean ka keenaynaa wasan kalea laga keenaya labadii sabab mafaaciilun labadii sababoo khafiif ka ahay midka ugu dambeeyo sab- hal sababoo ka midahi awalka gee sababka kalena meeshiisa u dayso watadka majmuucana xaggee buu gelayaa dhexda soo saas ilama socotaan marka tunta ugu dambayso mafaaciilun sooma ahayn lunta ugu dambayso hormari lun mafaacii buu noqonayaa soo ma lun mafaacii kelima mustacmala miya maya waa muhmala lun mafaacii miyaa isticmaalnaa lama isticmaalo marka hadday lun mafaaci ay noqoto muhmala tahay waxaad u beddeshaa kelima mustacmala ah oo sabab khafiifana awal ka yaallo watad majmuucana u dhexda ku jiro sabab khafiifana aakhir ka yaallo waxaan leenahay markaasi faacilaatun baa u bedelanaynaa faa waa sabab khafiifa cilaa watad majmuuc oo dhexda ku jira waa tunna waa sabab khafiifa oo ujeedaa فاعلات aan ku bedelanayna idan mafaaciilun meeqa meeqa tafcilo oo mustacmalaha ka timid labo labadaasi waa kuwe mustafcilun iyo faacilaatun ida waxaan garanaynaa marka mustafcilun iyo faacilaatun meesha musanifka uunu yidhi waa farac meesha ay farac ka yihiin asalkooda waa naqaanaa waa halkee mafaaciilun baa asal u ah yaa waa layla socdaa kan saddexaad u imow mufaacalatun baa u dambaysay soo maa kan saddexaad ah mufaacalatun mufaacalatun maxay ka kooban tahay mufaa waa watad majmuuca soo ma cala maxay tahay sabab haqiila haa fasil ukaabi sabab haqiila waay cala keligeed mutaxarikaan waay laba xarako bis haye tunna sabab khafiifa waay marka mufaacalatun ayaan haynaa oo sabab haqiil iyo sabab khafiifa ah labadooda labada sabab kan haqiilka iyo kan khafiifka haddaan hormarino oo awalka geyno mufaacalatun haddaan awalka dhigno muxuu noqonayaa yacni calatun oo iswadataan awalka geynayna watadka majmuucan ka hormarinayna muxuu noqonaya marka calatun mafaa على طول مفاهمة كلمة مستعملة تفعيلة مستعملة ميامس وغير مستعملة غير مستعملة والله. على طول مفاهمة مهملة سلا درتي وحن بدلي وحن بدلينا كلمة مستعملة أو اللي يقانو أو سبب ثقيلا أو أهر رأيه صاب خفيفا كحيه وتد مجموعا آخر كيس أويانا وحين نقونيسا متفاعل بو نقوني متا وصوت ثقيل كاسوما فا وصوت خفيف هو علم ووتدك مجموعة أهاوية كاسم هل فرع نوغي سوما كتبت وحي قدر فرع كلا لكن فرع غير مستعمل هو وماشي كلا ده شروح شروح الأفرسان مهمل ونقنايا لما استعماله كلمة الاستعماله marka anaga iska dhaafayna ka kaliya ka soo qaadanayna idan mufaacalatun waxay leedahay waa asal mufaacalatun waa asal hal farac baa ka yimid faraca ka yimid kee wey mutafaacilun mutafaacilun waa farcun waxaan ujeeda waa asal mufaacalatun mutafaacilun waa waa farac oo mufaacalatun ka timid weeyaan iyagana waa garanay waxa u dambeeya faaci لاتن أو وتد مفروقة ودته فاعي لاتن أسوشي كاسا قدام بي سوما الأفر بي هايني فروع هذا من كان سوشي يقنون هي سنة أفر أفر هي سنة فاعل أو فعول أو متكتمد فاعلنا مفاعيل أو أي لبن متكتمد فاعلات مستفعلنا صدح سوماهين إيه مفاعلة أو متفاعل أي كتمي أفر تاسا هي سنة lixdii marka labaa noo dhiman soo ma usuushiina hal baa noo harsan oo faacilaatun keliya ah waaya faacilaatun waxa waaye waxay ka kooban tahay watad majmu watad mafruuqa oo awalka yaalla iyo laba sabab oo khafiifa laa iyo tun soo ma laba sabab oo khafiifa haddii labadooda aad wada hormariso labada sabab oo khafiifka watadka mafruuqa ah ka hormariso waxay noqonaysaa laatun faaci bay noqonaysa soo maaha waa muhmala waaye mustacmala ma aha haddaan kelimad oo maaragtay u bedelanno mustacmal ah waxay noo noqoni mafcuulaatu bay noo noqoni maf waa sabab khafiifa cuuna waa sabab khafiifa laatun waa watad mafruuqa waa laa laamku waa xarakaysan yahay ألف أدحيسي حركة الدم آخر كتالة تعبيئة وتد مفروقة وا مفعولات ومد كوباد ويا أما السي مثل بعض رمانا ككينو هذا الشنن هيسانا صوما كاللحاد أو كإيمانا يساهي وحوي سببك أو يعني إيه ضمب محوها إيه فاعي لا تنسوا ماهي تنتي أو سببك خفيف كاهي بان وتدك مفروقة كهر مرنينا وتدك مفروقة نحن أدينينا هي محاها رأي يا لو سبوا خفيفة يتصوى ما هرت سوك كلام ماشي سأدينينا محول نقول مركاسي تن فاعي لا بو نقنايا وتدك مفروقة دحل الكجرة وتدك مفروقة دحل الكجرة لو سبوا خفيفة نقيس من عيدك لي الله marka tun faaci la ma kelima mustacmala mise waa hayru mustacmal hayr mustacmal wax la isticmaala ma kelima machuuda leimo marka oo la yaqaano macruufa oo mustacmala ah waxay noqoni mustafcilun mus waa sababka khafiifka ah tafci waa watadkii mafruuqa ahaa weeyaan lunna waa sababka khafiifka ahaa weeyaan marka faaci laatun oo watad mafruuqa wadataa waa asal laba farac baa ka timid labada farac mid waa mafcuulaatu midna waa mustafcilun oo watad mafruuqa wadato intaas waa la ifahmi soo ma waayo usuushii iyo furuucdii waa iswaafajinay kayfiyatu tafriici waa aragnay qaabka uga farcantay lixdan waa farac usuushaasayna ka yimaadeen oo ay farac ka yihiin weeyaan wa minhaa tafcilooyinkaas aan soo sheegnay tobanka ihi ayay tata'allafu lbuxuuru buxuurta oo lix iyo tobanka ahee noo imaan doonto oo shan iyo toban khaliil ibni axmed uu leeyahay ayay ka koobantaho isaga timaadaa waaye intaas maan ku simaa mise zixaafka qaybaan ku daraa halkaasaan ku joojinaa أيوة أيوة بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الباب الأول في ألقاب الزحاف والعلل baabka koobaad oo waataan soo sheegnay kitaabkan caruudka inuu muqadimo iyo laba baab iyo khaatimo uu leeyahay marka muqadimadii aan ka soo baxnay baabkii koobaad ayuu halkan musanifka nagu barayaa albaab اlأwalu baabka hore في ألقاب الزحاف والعلل في بيان أسماء الزحاف والعلل زحاف وحل يراهده iyo cillo wax la yidhaahdo alqaabta ay leeyihiin iyo asmaa'da magacyada ay leeyihiin ayuu u baab yahay waan arki doonaa haddii alla yidhaahdo marka zixaaf maxaa la yidhaahdaa cillana maxaa la yidhaahdaa zixaaf waxaa la yidhaahdaa xagga luqada alisraacu waa lagu magacaabaa israac oo deg degii ah alisraac baa la yidhaahdaa oo maalan waxay leeyihin waa aayadda idaa laqiitum aladiina kafaruu zaxfan ayaga oo maaragtay degdegaayo haddii aada la kulantaan bimacna alisraac yacni musriciina ilaa qitaalikum weeyaan inay idinla diriraan ayagoo u degdegaaya kuwii mushrikiinta ahaa waxaa kaloo lagu iطlaaqaa xagga luqada almashu cala alistina waa la yidhaahdaa almashu cala alisti zaxfiga yacni waxaa la yidhaahdo qofka oo dabada ku socdo yacni gurguurad maa la yidhahdaa saas oo kaleeto almashi cala alisti iyana waa lagu magacaabaa waxaa kaloo lagu magacaabaa zixaafka xagga luqa ahaan zaxfiga bimacna dacfina waa la yidhaahdaa tabar darri taagyaraan iyana waa lagu magacaabaa waxa loogu bixiyey magacyadaas waxay leeyihiin yacni haddii idaa dakhalat idaa dakhala alkalimata yani zixaafka hadduu kelimada galo adcafahaa wa asraca anutqa yani ku hadalkana annutqa biha ayuu dedejiyaa kelimada uu daciifinay markuu zixaaf ka galo ku hadalkeedana wuu dedejiyaa sababtu waxaa weeye bisababi naqsi xuruufiha aw xarakaatiha yacni naqsiga xuruufteeda galo ama xarakaadkeedii naqsi galay darteed ayay maaragtay yuzixaafka markuu kelimadda galo ayay maaragtay maxaa la yidhaahdaa dacfigaas uu ku dhacayaa weeyaan nudqiga iyo ku dhawaaqiddana ay u degdegaysaa xagga isdilaaxa waa xaggii luqadda weytaan ka soo hadalnay alluqa isdilaax ahaan zixaafka musanifka ayaa sheegay waxaa la yidhaahdaa azixaafu tagyirun mukhtasun bihawaani اlasbaabi muطlaqan bila lusuumin saasuu ku tacriifiyey zixaafka marka isdilaaxiisa waa arki doonaa ciladana ila fi alqaabi الzixaafi wاlcilal ayuuna yidhi soo maha ciladana xagga luqada waxaa lagu yidhahda waa almarad ilaa cilla marka la yidhahdo waa cudur cudur wey marad wey xagga istilaaxa musanifka ma sheegin cillada aqsaamteeda unba hore ka bilaabay ma sheegayo laakiin waxaa laga fahmayaa inay tahay cagsu zixaaf zixaafka cagsigiisa in uu yahay tacriifta zixaafka ayuu musanifka ku kaaftoomay zixaafka tacriiftiisa ayuu ku kaaftoomay oo marka waxay noqonay iyadana marka la yidhaahdo cillada istilaax ahaan tacriifta ay leedahay tagyirun gayru mukhtasin bihawaani اlasbaabi واقع في العروض والضرب أيها لذا مع اللزوم ماشي بلا لزوم أو يري مع اللزوم بالغير أساس العرن يا وين كلك علادنا واتاس ويان علادنا وانتاس وين وايه الزحاف هذا التاس وبابك كوباد ويان بابك لبعضنا وأسماء البحور مركا كي كوباد مصنف كنوا بلا الزحاف الزحافك وحوي تغيير أي تغير اسبدل أما دورسون مختص أو قونئة خاصة محوكو قونية وكو خاصية بثواني الأسباب سببه أن صبرني إلا بضع أها ثاني يقول حرف كلبات أي زحاف قلا وخاص فيها مطلقا حال كون الأسباب حالة كون الأسباب أسبابها سئيهين مطلقا مد مارت كل من أيه سبك خفيف كاها يكي ثقيل كاها مد دوبة يؤوية ساس أجيرا مطلقا تاس أجيرا بلا لزوم لازم الآن أيضا أين يعني إسان لازم أهين كلك تعريفك انت سو هرت الزحاف كوغو تعريفي اصطلاح اهان للغد وصو شيغنا سوماهين اصطلاح هذا وانتاس هذا التعريف الزحاف شيخ هذه اللي يراهد وإن تغيير وإن تراهد تغيير مختص بثواني الأسباب مطلقا بلا لزوم وانتاس وياه ودورسون اسبدل او كوغوني اه sababihii aan soo barnay ama thaqiilka ahaa ama khafiifka ahaa aanigooda xarafka labaad kan awalka ma ah aaniguu galaya muطlaqanta sababku ama sawaaءn kaana khafiifan aw haqiilan intaas weeyaan muطlaqanta markuu u leeyahay yani sababku ama haqiil ha noqdo ama khafiif ha noqdo ama fi lxashwi ha ku jiro kelimada dhexdeeda ha galo maarata beytka shatriga xashwigiisa ha ku jiro ama maaragtay يعني في غير الحشو هالنقضه وحدون هالنقضه كاس أي اللي يراه مركا ثواني الأسباب كون نشر حدونا مصنف كانوا كينا زحاف كما يلاه وقليه وحوي هذا مثلا فعول فعول وسوشا صبر نسو كميت معين وتد مجموعة يسوي خفيف ككوبان تهي سوما ثواني الأسباب وقلابان ماركتي waxa la yiraahdo zixaafka soomaanan dhihin luntaas ugu dambayso nuunkay gelaysaa laamka geli maysa nuunkay gelaysaa zixaafku nuunkuu gelaya facuulun mustafcilun soomaa hadda mus waa saw khafiifa taf saw khafiifa cilun waa watad majmuuca sooma mus siinkaasoo kale geli kartaa taf فأذو كلي قلي كرتا أو ثاني جيئة وقال لي لسعب أصوما مركا ثواني الأسباب كأيو قلا مثلا متفاعلون مركا تنهضا متى هذا صور خفيف بمثالني مركو ثقيل هاي متفاعل أو كلا صوغب متى صور ثقيل ما فانا صور خفيف هو علم وتد مجموعة وتد كي مقلا مركا wuxuu geli karaa marka muta ta'daas inuu galo zixaafkii ila sabab khafiifa taanigiisi sabab thaqiila taanigiisii weeye soo maha muta faa inuu alifka galo ila sabab oo khafiifa taanigiisii weeyaan meelahaasoo kale ayuu geli karaa wey bilaa luzuumin taan wuxuu u jeedaa musanifka markuu bilaa luzuumin ku leeyahay yacni laazimid la'aan laazim la'aanta wuxuu leeyahay tagayurkaasa laga xaalaynaya bilaa luzuuminta waa la xaalaynaya bilaa luzuumin yani xaala xaalata kowni tai tagayuri yani marka uu yahay bilaa luzuumin laazimid la'aan yani waxa weeye bilaa lusuuminta markaan iska soo gaabiyo wuxuu u jeedaa zixaafkan hadduu beyt min abyaati alqasiida ou galo qasiidadii abyaadeedii beyt ka mida baa zixaafkii galay markuu zixaafkaas galaahi abyaadda ka dambaysaa in aad zixaafkaas ku wadaahi laazim ma aha wax wax kugu laazima ma aha waa khilaafi kartaa weeyaan kuma wadi kartid ma odhanaysid haddii beydkii hore zixaafka oo galay beydka labaad kan saddexaad kan afraad waa in laga helo oo kale inaadan odhanin bikhilaafi alcilla sababta cillada wuu khilaafsan yahay cillada iyadu way khilaafsan tahay cillada hadday gasho waxaa la rabaa inay laazim noqoto maca luzuumi baa niraayada meeshii cillada gasho beydkan ay ka gasho beydka kale inay ka gashaa la rabaa waxaa dhacda in lagu bushiyo oo maalan lagu radiyo la yidhaahdo maalan baxarka la yidhaahdo baxru tawiilka oo noo imaan doono caruuda hal caruuda u leeyahay waa arki doonaa ma hiya alcaruuda wama huwa darbu waa noo waa noo wada imaan doonaa hal caruuda u leeyahay caruudadiisu waa maqbuuda la yidhahda qabdi baa gala wax la yidhahdo qabdi wax la yidhahdaa galaya qabdiga laftiisa waa arki doonaa idan caruudo kasta oo طawiil ou leeyahay laabudda an takuna maqbuuda beyt kasta oo beytka ugu horey hadduu maqbuud ya kan kalena waa inaa ku wadaa hadda waa zixaaf adna bilaa luzuuminaa tiriyo waa sidee bilaa luzuuminaa tiri beydkiina waad ku wadda caruudadan hadday tii hore maqbuudo ahayd kuwa kaleo dhan baad ku wadaysaa maxaa marka looga jawaabayaa waxay leeyihiin waxaa weeye marka uu zixaafka bilaa luzuumin laleeyahay idaa lam yajri majra alcillati hadduusan cillada makaano dureerkeedoo kale iyo meesha ku dureersato ay marto haddaynan marin un baa loo jeedaa weeyaan hadda tacriiftii zixaafka luqatan waistilaaxan waa intaas wey waa ka soo baxnay waxaan aragnay tagayur inuu yahay istilaaxa isbedel hawaani asbaab ku dhaco sababku ama haqiila ha noqdo ama khafiif ha noqdo aanan laazimayninoo beydka ugu horeeya markuu galo abyaada dambe ha raacda aan la odhanaynin weeyaan intaas waa la fahmaa umalaynaya waa ka gudbayna walaa yadkulu alwala waahaliثa wasaadisa min aljuز'i walaa yadkulu ma galo huwa zixaafkii oo hadda aan soo tacriifinay alwala alxarfa alwala xarafka hore ma galo wahalia walxarfa ahalia xarafka saddexaadna ma galo wasaadisa walxarfa asaadisa xarafka lixaadna ma galo oo min aljuzi ay min atafcilati tafciladii ka mid ah tafciladii ka mid ah ma gelaayo hadda hadduusan gelin kelimadda imaa inay khumaasiya tahay wa imaa inay subaaciya tahay soo saas ma ana soo baran tafcilada inay shan ka kooban tahay shan xaraf imaa inay toddoba ka kooban tahay saasaan soo marnay haddii khumaasiya ay tahay ma galo xarafka koobaad zixaafka ma galayo xaggee buu galaya haaniga haddii la yidhi awalka ma galo haanigii waa galaya haalidka ma galo zixaafkii ma galayo haddii la yidhi haalidka ma gelaayo raabica iyo khaamiska waa gelaya saadiska ma galo hadday sudaasiye tahayna hadday sudaasiye tahay saadiska midka lixaad ma galo haddii la yidhi saadiska ma galo saabica wuu galaa marka intaan meeqaa ka soo hartay marka toddoba aan ka tirino maalan toddoba carab afara soo horayso awalka ma galo ka saddexaadna ma galo ka lixaadna ma galo idan zixaafka halkeebuu galaa haaniguu galaa raabicuu galaa khaamiskuu galaa saabicuu galaa intaas un baan arkaynaa zixaafku meelahaas bisaan ka fiirinayna meel kale kama fiirinayna yacni sababta loo leeyahay oo loogu diiday la leeyahay awalka ma galo haalidka ma galo saadiska ma galo sababta loo odhanayaahi waa sabab yani maaragtay waxaa weeye horta waa sabab macruufa oon tacriiftii aan ku ogaan karnaa midda ugu horeyso awalka horta ma gelaayo sababta mar kastaba awalka inuusan gelin waa ujeedaayo ani sabab maba ahba awal ani sabab ma noqon kara xarafka ugu horeeyay tafcilada ma noqon karo sidaa horta awalku waa daahira weli iska waxaad dhe dhegeysaneysaan duruustii iyo Taalidkii baa soo haray.
muxadaradaadeen golaha dacwada Taalidka ma geli karaan. haddii la yidhi aalidka ma geli karo waxaa dhici karta inuu yahay aanigaas eh, waxaan ujeeda aalidka ma geli karo wey ka saddexaad imaa inuu yahay awalu sabab sabab kaleeto awalkii inuu yahay waa dhici karto ama awalu awalu watad inuu yahay watad awalkii inuu yahay labadaasuba mid noqon karaa weyaan hadda annagana fawaanil asbaab inuu isxaafka noo galaa isku ogey soo ma ahayn marka ee awal sababna inuu galo watad inuu galona iskuma aanan ogeyn sidaasuuna mid noqon kara labadaasuuna mid noqon karaa weeyaan waayo aalidka ama wuxuu kaloo noqon karaa haalitda watadna wuu noqon karaa xarafka saddexaad facuulun markaad tidhaahdid xarafka saddexaad waa haalitda watad soo maha saasuu noqon kara ma gelaayo marka sixaafka ma geli karo waaya saadiska waxaan nidhi ma geli karo saadiska ma geli karo lanna waxa weeye ima inuu noqdo saadiska awalu sabab inuu noqdo ama hani lwatad inuu noqdo awalu sabab ama hani lwatad inuu noqdo waa dhici karto marka sidaa darteed buusan u geli karaynin ma geli karo adiga tafcilooyinka hadda aad soo baratay mid walbaba tobanka ahayd bal soo qaad mid walba qor waxaad fiirisaa awalkeeda aalidkeeda saadiskeeda fiiri zixaaf ma geli karaa mise ma geli karo wuxuuna kuugu xadidan yahay tacriiftii oo ahayd hawaani lasbaab inuu galo unbuu kuugu xadidan yahay marka saddexdaasi ma geli karo zixaafka waxa la yidhaahdo waaya wuxuu geli karaa marka afartaa kaleetuu galaa zixaafka afartaas kaleeto afartaa meeloo kaleu noo gelaya waaya فالمفرد ثمانية مصنفك وحويري فالمفرد وروك بالله يعني وحي أهيد ماشي محذوفة كجرو إنه سوق درتو يراده وهو نوعان مفرد ومزدوج إنه كيراده ماشي صدا قبيه لها واسكد دايه وحوك يري فالمفرد ثمانية والمزدوج كذا وحوكو ترين دونا أربعة وكبيه دونا مركو حول ماشي سوحا كجرو in la yidhaahdo wahuwa zixaafkii noocaani laba nooc buu u qaybsamaa mufradun mid keli ah oo keligii ah iyo wa musdawajun mid la isdhexgaliyo isdiwaaj laba laga laba laisku daray ah isdiwaajiya la yidhahda marka shay laba shay la isdhexgeliso musdawaj kuwa la isdhexgeliyey laisku daray oo laba laba laga dhigay falmufradu markaas keen falmufradu mufradkii ثمانية سديد والمزدوج أربعة وله دونا وأرك دونا دي الله يرام فالمفرد ثمانية مفرد كوا سديد فالكوباد ومحي الخبن الأول سديد دي مفرد كاهي فنقول الرئي الخبن باليرام حمو سمايستي marka sidiisa u xifdinaynaa khabni maxaa luqad luqa ahaan ma raadinayno khabni wax la yidhaha iska baro adiga خبل وحا أبحصد وكلية حذف ثاني الجزء ساكنا حذف ثاني الجزء ساكنا تفعل ذا حرف كي اللبات يا أريبنا ما ها حركة سناما أريبنا قلتي سلقول ومثل هذا مستفعل أوكل صغر مس مركا تراه ثانية واسينك صوما تفعلنا ثانية واسينك من ريبين نسوى حركي سنيا والريبين سينك القوينين سينك مركين القوين حقو صارت يا متفعلنا كو صارت صوما مركاسو كلا مركو سلا سينك القوين سينك ثاني ساكن كا مركا تقويسو magacuu leeyahay waxaa la yidhahdaa alkhabnu intaas sooma xifdin karno waa la xifdin karaa insha allahu tacaala alkhabnu baa la yidhahdaa faacilun oo kale hadda soo qabo faacilun haaniga oo saakinkaa baan goynayna haaniga saakinka baan jarayna muxuu noqonayaa facilun uu noqonaya maxaa ku jira leedahay marka tafciilayaas maxaa gala zixaafaa gala soo maha zixaafku gala keewaye waa khabni baa ku jira leedahay idan tafciiladan waa makbuuna baad dhihi makbuuno wa khabni baa galay baa odhanaysa saasoo kale wa haye mafcuulaatu baad soo qabanaysaa mafcuulaatu maf soo soo faaniga saakinka soo facda maaha waa goynaysaa maxaa kuu soo haraayo maculaatu baa kuu soo harayso faadidaad ilaa jartay kelimadahan zixaafaa galay zixaafka galana waa khabni baad dhahaysaa idan tafciladana waa tafcila makbuuna waa makbuuna baad odhanaysaa waaya adiga waxaa la mida maaragtay faacilaatun wax alla wixii tafcilooyinka tobanka ahaa ee aan soo barnay faanigeeda uu saakin yahay khabni baa kuu galaya khabni marka maxaa la yidhaahdaa xadfu saakini